soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada
صلى عليك الله يا خير الولا هل في قلوب سم معاني محمد يا رسول الله صلى
karaaleho ow qasiidada aad maqlaysay een, maxaa la dhihi jiray qasiidooyinkana waan jeclay moogtahay marka waa uma malaynayn in baynu recordingku socday laakiin qasiidooyinka waxay iga soo baxayaan mataqaanaa oo maaragtay aan anoo bodcastiga recording samaynaya xataa qasiida iga soo horeysa maanta ow wax kale maaha jimcihii baa waxaan sameeyey legday legday haddaada noqon waxaa maalinka lugaha trainingka lagu sameeyo ama jiimka markaad joogtid lugaha la tababaro isbuucii kaa ka horreeyey marka waxaan sameeyey waan u gembiyey mogta marka xanuunkii oo dhan iyo maxaa la dhihi jiray laba saacadood baan training garanayay jimcihii marka de maandaydii waxay noqotay inuu maxaa la dhihi jiray inay iga imaato inay qasiida iga soo baxdo ya haddii haddii aad haddii aad maxaa la dhihi jiray i dhegaysanaysid oo laba xaniyood aad tahay oo jiimkaaga aadaadid ow maalinka lugta ha ka boodin waa waa ku baryaa waa ogahay qasiidooyin kugu filan mataqaanid oo sida anigoo kale aad xanuunkaaga ku qarisid ya laakiin maalinka lugta awow ha ka boodin iska ilow waxaas ha ka- ha ka boodin maalinkaas ya anaa sameeyey khaladkaas qasiidooyin badan baana iga soo baxaya hadda bodkastigan oo dhan waxaan rabay xalqadan oo dhan inaan qasiide idinka dhigo laakiin waxaan dhahay niyo ciyaarta jooji jooji ciyaarta xalliye waan idin salaamay awow maalinkaagu inuu kuu fiican yahaan rajeynayaa jawigaad ku jirtid uu yahay jawi degan xaaladaadu ay kuu toosan tahay isbuucaaguna waa aad u fiicnaa isbuucan hadda bilaabanayaa ee maxaa la dhihi jiray isniinta lagu jiro jawigaagu uu degan yahay xilligaad dhegaysanaysa ku xidhan tahay laakiin sida caadiga ah xalqadan waxay baxdaa maalinka isniinta waadna og tahay ma jirto gemgembis ma jiro waxaa waaye seasonkan saddexaad waa lagu kala baxaya waa lagu kala baxaya o ma jirto eh, xalliya wuu gembiyey lama arkin ma jirto ninka ninka isagoo lugihiisii ay tacbaan taagan yihiin oo qasiido qaadaya aan joojinaynin shaqada waa dareemi karaysaa awowsaad qiimo aan maaragtay kuugu hayo adigay dhegaysanayaa awow hadda qiimo fiican baan kuu hayaa waayo waxan waan joojin lahaa moogta haddaan adiga qiimo ku hayn moogta yaa iyo de anigoo nafsadeeda qiimo u haya waxaan ani- anigu anaa dhegaysta moogta niyo warkaastigan anaa dhegaysta waxaan rajaynayaa jawigaagu inuu maaragtay sidii wiigii hore dhaamo isbuucan energy fiican aad ku bilaabaysid shaqooyinkaaga ganacsigaaga qorshayaashaada sidii aad u qorshaysay inay iskugu kaa toosaan baan kuu rajaynayaa laakiin rajada keliya marka laga tago shaqada inaad qabatid waaye wax kastoo ay macquul ku tahay in hamigaaga iyo himiladaada iyo waxaad rabtid inaad gaadhid isbuucan sameey shaqada qabta awow okay warkiina isiiye maxaa inoo kala dambeeyey shahaaga soo qaado biyahaaga soo qaado haddaad rabtid soo qaado maxaa la dhihi jiray furuudkaaga waxaad markaa cunaysid soo qaado baraada haddii aad gaadhigaaga wadatidna gaadhigaaga maxaa la dhihi jiray ka daaro bodhkastiga tartiibtaada intaad drive garaynaysid aad shaqada usii socotidiino maxaa la dhihi jiray iga aamusa ku dheg kuwaa gadaal ku jira haddaad qofna ha siinin liftiya qofna ha sii qaadin u sheeg u sheeg waxaan dhegaysanayaa dhebabaagi ya i- iga dhaafa dha ciyaarta wa- xalqad dhan baa ku jirta hawada you know Eh, niyo ma aqaana sababta dee sheekada gaadhigan kusoo xasuustay waxaad arkaysaa mogta qof soomaaliya lift siinaysaa waad qaadaysaa mug qofkii marka koobaadba wuxuu qabanayaa wuxuu gacmaha kula jiraa maxaa la dhihi jiray eh, sound systemka eh, maxaa la dhihaa eh, gaadhiga ya radioga gaadhiga markaad bluetoothkaaga ku xirato tartiibtaada ama hees ha noqoto ama ha noqoto maxaa la dhihi jiray inaad dhegaysanaysid educational maaragtay videos ama ha noqoto you know music iska cool oo background music ku daaran yahay ama podcast aad dhegaysanaysid qofkii gaadhiga axsaan baad u samaysay moogta gaadhigu soo koray wuxuu gacmaha kula jiraa radiyogaagii war waxaan anaa daartay ka bax adigu meesha aad rabtid baan ku- kugu dejinayaa axsaan baan kugu sameeyey okay xushmad yeelo respectiga ha luminin maya walaalo anigu ma jecli heesaha noocana iga deg gaadhiga I- i- i- just iga deg baraada gaadhiga Ga- gaadhiga iga deg De- de waad ka soo dartay markan anigu wax kale- anu- anu- anigu anigu habarteeday ka tahay inaan been kuu sheego caadi waan ku dhahayaa aw waad ka soo dartay markana gaadhiga iga degday si kale ma jirto waayo axsaan baa loo sameeyey waa lagugu soo fidaa reediyogaa gacanta lagula jiraa waxyaabaha madaxu iga xanuunayna ka mid tahay maxaa la dhihi jiray marka arko qof intaa lift soo siiyey gacmaha kula jira reediyogayga ya kama kaftamo ha ka kaftamina o ya marka dadka waxaa waaye sunta hargaha waay waa lagugu fid waa lagugu fidayaa you know hal waxaa samaynaysaa qofkii xushmad ma jirtaba Ya, marka u sheeg xalliyaan dhegaysanayaa dhab fikradaha xalliya bodcastigan waan jeclahay ka faraha kala baxa haddii kale gaadhiga iga deg u sheeg u sheeg iga deg kudha gaadhiga awow xalqadan isbuucan waxaan rabaa saa uma dheeraan doonto laakiin waxaan rabaa inaan aad maaragtay ugu falanqeeyo ama ka sheego fikirkeyga ku aadan iyo sidaan u arko iyo siday i i saamaysay mawduucaas markay imaato dadku waxay naga aaminsan yihiin badanaa nolosheenna soomaali haddaan nahay marka laga tago soomaalidana adduun weynahoo dhan dadku waxay la daalaa dhacayaan wax kale maaha waxaa waaye maxaa layga aaminsan yahay dadku siday ii arkaan dadku maxay iga dhihi doonaan dadku dadku dadku dadku marka waxaa gaadhaysaa heer qofkii uu u noolaado sida ay dadku rabaan ma aha isagu sida uu rabo sidaa daraaddeed xilliga aynu joogno hadda iyo xilliyadii horeo dhan soomaalidu waxay u nool yihiin sida dadku ay u nool yihiin si ay u fidgareeyaan dadka dadku si ay isku si ugu arkaan macnaheedu waxay tahay adigu noloshan maad ma rabtid adigu noloshan ma rabtid adigu waxaan maad rabin inaad geshid laakiin maadaama dadku ay u arkaan inaad sidaas samaysid de waxay noqotay inaad dadka dhegaysatid uun dadka dadku maxay iga aaminsan yihiin dadka dadka dadka waana mid ka mid a xanuunada infectionka ah ama maxaa la dhihi jiray caabuq maskaxeedyada adduun weynaha maanta laga daweyn la'yahay caddaan madow carab soomaali war wuxuu raba ha noqdo okay wax kale ma aha markaan dhahayana ah, madow ma aha soomaalidu inaysan madow ahayn waxaan ka wadaa unde madowyadan kale qowmiyadahan kale Ah, soomaalidu waxay dhahaa carab baare waa qoslaa moogta awow carabta hatay maxay tahay waa waynu israqaanaa waynu israqaanaa ciyaarta iga joojiya okay Eh, afrikaan baynu nahay okay eh, kuma sii dheeraanaya mar kale noqonaysaa sheekadaas marka markay imaato dadku waxay kaa aaminsan yihiin dadku siday kuu arkaan dadku een, waxay adiga kaa dhahayaan dadku waxay sheegayaan dadka dadka dadka waa xanuunka dadku ay ka seexan la'yihiin taleefankan maxaad u qaadatay because of dadkaa wata Eh, gaadhigan maxaad u gadatay dadkaa samaynayay Eh, maxaa la dhihi jiray naagtan maxaad u guursatay waan iska guursaday maadaama la guursanayay ganacsigan maxaad u bilowday deriskaygaa isna bilaabay wixii oo dhanba dadkii waxay u nool yihiin sida dadku ay u arkaan iyaga ee uma noola sida uu isagu rabo background yar baan idin siinayaa iyo dib u laabasho yaro aniga noloshayda xalli ahaana waxyaabaha ugu badan ee aan la safargareeyey aniga markii aan teenage-ka ahaa ilaa koob iyo labaatan labiyo labaatan meelahaas adigu you know, aqoonsaasoo badanna ma haysan markay maato aqoonta noloshay waxaan eh, meeshaan hadda taaganahayna ma taagnayn marka xanuunadii ugu badnaa caabuqii ugu badnaa ee aan la safargareeyey waxaa ka mid ah dadka you know, dadka maxay kaa aaminsan yihiin Eh, dadku maxay kaa dhihi doonaan waxyaabo badan oo aniga faa'iide ii lahaa waxaan u dhaafay xilligaas maadaama aan ka baqayo faamiligaygu inay wax iga dhahaan maadaama aan ka baqayo in maxaa la dhihi jiray comment ay iga bixiyaan dad igu hareeraysnaa xilligaas maadaama waxan aysan dadku samaynaynin maadaama you know, aanan caadi ka noqonaynin oon maaragtay acceptable aysan noqonayn waxani inay faataan rajanaya awow marka waxyaabihii ugu badnaa bay ahayd aniga saamaynta igu yeeshay een, xalli ahaan een, muddana ay igu qaadatay inaan inaan inaan iska maaragtay iska bedelo qofkaas aan ahaa xilligaas waayo markaad fiirisid sidaan u noolnahay waxaan u noolnahay nolol khasaara ah sideedii you know w- si isku midaan u noolnahay isku meel baan degannahay isku si baan u labisannaa isku qaab baan u hadalnaa isku dhaqan baan nahay maxaa la dhihi jiray sidaan u sataabgaraysannahay bulsho ahaan oo dhan waa failure waay waa si fashil nololeed oo cada waay so adigu si aad maxaa la dhihi jiray een, uga soo baxdid oo aad uga badbaadid ugana bogsootid caabuqa ah dadku maxay iga aaminsan yihiin iyo dadku siday ii arkaan iyo dadku talo waxaan maxay ka dhihi doonaan iyo dadku dadku dadku aakhirka waxaad noqonaysaa dad qanciye maanta waxa inagu no bulshadeenna ugu waaweyn ee haystana waxaa waaye qofba qofka kaluu rabaa inuu qanciyo qofba qofka kaluu rabaa inuu maadaama qofkaas qofkaas ma aha laakiin maadaama dadku ay sidaa u ar- u rabaan inay u arkaan isaga waa inuu maask iyo kafar xirto si dadku ay isaga u jeclaadaan ama ay isaga maxaa la dhihi jiray you know aysan uga xumaanin miyaadan arkin wuxuu ku leeyahay qofka soomaaliga waxaan ka baqayaa inuu qofkan iga xumaado micnaheedu waxay tahay anigu xalliye ahaan ama adiga hadda i dhegaysanaya awow ma samayn karaysid waxyaabaha nolosha ee aad xuquuqda u leedahay okay maadaama qof kale oo dan la'aana oo luusara uu ku dareemayo eh, maxaa la dhahaa een, eh, uu kaa xumaanayo ha uu maxaa la dhihi jira qalbigaa jabaya ma dhakhtarkii qalbiyadaa tahay niyo ma dhakhtarkii qalbiyadaa tahay anigu ayaa baraayo you know aniga ahaantayda mar baan dee oo waxaan noqday waxaan noqday dee people pleaser caadi aan noqday dad caabud caadi aan noqday tallaabo waan qaadi waayey xilligaa aan kuu sheegayo noloshayda wax kalena may ahayn qaabka you know, nalagu soo koriyey marka laga tago xataa waxay ahayd uun dee waxaad rabtaa inay dadkii aad ku dhex jirtid waxaad rabtaa in caadi lagu arko waxaad rabtaa inaad noqotid qof maaragtay n- sida caadiga ee loo nool yahay sida loo soo kaco u soo kaca sida wax loo cuno u cuna sida maxaa la dhihi jiray loo labista u labista so dadku kaama hadlayaan laakiin waxyaabahaan ogaaday waxaa ka mid ah si kasta oo aad wax u samayso ya si kasta oo aad wax u samayso dadku way kaa hadlayaan dadku fikir bay kaa haystaan adigu waxaad iska aaminsan tahay baa ka muhiimsan dadku waxay aaminsan yihiin laakiin xilliga aan joogno dadku waxay qadariyaan dadka kale waxay ka aaminsan yihiin ama ha xumaadaan ama ha wanaagsanaadaan heer iyagu aysan nafsadooda dhegaysanaynin oo aysan u hayn wax xushmada oo ah war anigu horta intuusan qofkan i dhihin waxan baan kaa aaminsanahay anigu maxaan iska aaminsanahay okay noloshoo dhanna waa sidaad adigu isu aragto adigu haddaad isu aragto khasaare adigu haddaad isu aragto nin daalan adigu haddaad isu aragto maxaa la dhihi jiray ninaan weligii noloshan waxba ka qabanayn qofkaasaa tahay dadkuna same image bay haysanayaan waayo sababtan kuu sheegaya waxay tahay dadku mar kasta waxay rabaan inaad isku meel taagnaataan dadku waxay rabaan mar kasta si ay comfortable u dareemaan inaad iyagu siday u nool yihiin aad ula noolaato waxyaabaha anigu aan diiday ee aan ka gacan taagteen waxaa ka mid ah adigu inaad khasaare noqotid baan rabtaa aniguna waxaan rabaa inaan noloshan ka guulaysto oo aan meel gaaro maadaama adigu khasaaranimadaada aad rabtid inaad comfortable ku dareentid aniga ima saamaynayso waa adiga dhibaatadaada waxa aad aniga iga aaminsan tahay i don't care shaqadayda ma aha guys w- awow like waxyaabaha aad u baahan tahay nin ahaan bal inaad meel fadhiisatid waxay tahay siday adiga dhibaatadaada u tahay qof kale maskaxdiisa waxa ku jira ee uu ka fekerayo sida ay u eeg yihiin markaasaad waxaad u noolaanaysaa sida aad u malayso fiiriya xataa maaha waa naqaana iyo waa uu ii sheegay toonna sida aad u malayso qofkan inuu kaaga fekerayo meeqa qof baan arkay yar baan arkayey eh, baraha bulshada culimo culimaa lagu soo galay okay aakhirkii wuxuu hayn kari waayey imajkii uu xambaarsanaaye beenta ahaa uu ka tira batay kafar buu xidhnaa si uu u maajgareeyo dadkan si uu dadka u dhex galo si maxaa la dhihi jiray loo aqbalo uma s- uma samaynayo wuxuu samaynayey si uu isago ay u anfacdo oo si uu isagu ugu noolaado ee wuxuu u samaynayey si uu u caabudo dadkan oo dadka uu u qanciyo haddii aad u malayso noloshaada hadda nin ahaan meesha aad awow hadda taagan tahay haddii aad u malayso inaad cid qancin kartid cid ma qancin kartid waa beentaa khiyaaligaas iska iloow cid ma qancin kartid anaa taagnaa meeshaas hadda ka hor war, ha- war, war waxaan ku dhahay haddaan wax kasta oo dadkaas siday u samaynayeen aan u samaynaya xataa weli waxbaa layga sheegayey weli waa layga hadlayey weli fikir khaldan uu qof aaminsanaa baa jiray waana okay Wa- that's life brother awow waxani waa okay waa caadi qof inuu kaa aamino sida uu isagu rabo qof kasta wuxuu leeyahay perception qaab uu nolosha u arko qaab uu dadka u arko qaab uu u arko maxaa la dhihi jira horumarka qaab uu u arko khasaaraha isku si uma fakarayno bulshadeenna maantana waad aragtay su-aalaha ugu badan ee oo lagu weydiina waxa ka mid ah oo xaliye e- e, meel soomaali degan tahay ma deganid meesha caddaanka iyo maaragtay gaalada maxaad soomaali usoo dhexgeli weysa because of wuxuu rabaa maadaama anigu aan iyaga ku dhex jiro in insecurity-ga iyo fashilka nololeeda haysta uu caadi ku dareemo cidna ha u ogolaanin inaad u buuxisid booska ka bannaan ee ah inay caadi ku dareemaan fashilka nololeed ee haysta adaa ka mas-uula shaqadayda ma aha qalbigaa ku jabi kara waad maxaa la dhihi jiray xanuunsan kartaa niyadaada oo dhan baa bannaanka aad keeni kartaa oo qalliin lagu samayn karaya shaqadayda ma aha waxaad iga aaminsan tahay iga dabadhe ku ku celi meel ku qoro okay ku celceli meel ku qoro shaqadayda ma aha waxaad iga aaminsan tahay shaqadaydu waa waxa anigu nin ahaan aan iska aaminsanahay nin baa tahay laba xaniyooda og maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, noloshiisu inay meel u socoto haddii la aaminsan yahay inaad khasaaro tahay waa okay waa okay ha la doodin ha is- ha isku dayin inaad caddaysid nafsadaada ha isku dayin inaad a- a- maxaa la dhihi jiray proof garaysid qofkaa tahay waxaad qabanaysid dadkan ma arkaan qorshahaaga dadkan ma arkaan meesha aad u socotid backgroundka dadku ay ka imaanayaan inay ku xukmiyaan oo wax ay kaa aaminsan yihiinna waa iyaga dhibaatadooda aniga shaqadayda maaha aniga waan kuu sheegay eh, sanadkii lasoo dhaafay may waxaan bilaabay barnaamijkan iyo maxaa la dhihi jiray bodcastigan iyo barnaamijyadan aan laba xaniyoodlayaasha ugula hadlo waxaan u bilaabay may ahayn inaan adiga ay dhegaysanaya ku qanciyo waxaan u bilaabay waxay ahayd in aan guto mas-uuliyad aan dareemay inay isaaran tahay maadaama aqoonteedii iyo maxaa la dhihi jiray booskeedii aan taaganahay una baahanahay markaas inaan u gudbiyo laba xaniyoodlayaasha sida saxda ah waayo kulligiin waxaa laydinku canqarinayo ee laydinka buuxinayo baraha bulshada waa been iyo khiyaali iyo daanyeernimo iyo inaad gorile sii ahaatid hadda right now haddaad aaminsan tahay xalliya adduunka ninka ugu xun waaye waan kaaga mahadcelinaya inaad aaminsan tahay aniga dhibaatadayda ma aha aniga dhibaatadayda ma aha isma qabqabsanayno kuma caddaynaya inaan nin fiicanahay kuma caddaynaya inaan lacag haysto haddaad aaminsan tahay xalliyay ahaan inaan shiid ahay waa adiga broblemkaaga maskaxdaada waxa ku dhex jira waa adiga shaqadaada siday aniga shaqadayda ku tahay dee siday shaqadayda ku tahay meeqo qof baa maxaa la dhihi jiray intaasoo kunoo fiidiyo maalinkii sameeya oo comment aniga barnaamijkeyga iyo aniga shakhsiyaddeeda ka bixinaya imana yaqaanaan waa adiga dhibaatadaada aniga waxaad iga aaminsan tahay nin ahaanna haddii aad rabtid inaad guulaysatid haddii aad rabtid inaad ka baxdid nolosha caadiga ah haddii aad rabtid in maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, ah, aad meel istaagtid david gorgons oo nin maxaa la dhihi jiray een, author ah qoraayo maraykana wuxuu dhahay waa okay in lagu khalad fahmo waa okay in lagu fahmi waayo maalinkaasaad saaran tahay waddadii saxda ahayd maalinka qof kasta ku fahmi waayo maalinka qof kasta eh, si khaldan awow uu ku- uu kuu xukminayo maalinka qof kasta wax khaldan kaa aaminsan yahay oo adigu aadan ahayn maalinkaas waxaad saaran tahay wadda saxa uma baahnid sababta aad jiimka u aadayso inaad cidna u caddayso uma baahnid inaad cidna u caddayso sababta aad lacagta u seef garaynayso uma baahnid inaad caddayn dhan samayso qof kasta wuxuu u madax bannaan yahay wuxuu aaminsan yahay sheekh waa adiga dhibaatadaada aniga waxaad iga aaminsan tahay anigu waxaan iska aaminsanahay ee muhiima midda kale qiimay nafsadaada oo ha kula weynaato adigu waxaad iska aaminsan tahay weligaa kama guulaysanaysid weligaa meel ma gaadhaysid noloshan haddii waxa aad iska aaminsan tahay shakhsiyad ahaan nin ahaan ay hooseeyaan haddii aad aaminsan tahay inaad garoobbada u qalanto oo naag garoob oo daalan maaha oo celis maahan alaab fresh aadan heli karayn haddii aad aaminsan tahay shaqadaa xun ee daalanee siddeedda doolar laga qaato saacaddii inaad taagnaato waxaasaad nolosha ka helaysaa wallaahi baadan ka helayn shaqa maxaa la dhihi jiray boqol doolara saacaddii shaqa laba boqoloo doolar wel- ma arkaysid waayo waxaad aaminsan tahay inaad adigu liidato maxaa diidaya marka inay dadka kale ku arkaan inaad liidan tahay okay M- iyo iyo tan kale oo ah bal horta nafsadaada baro war intaadan awow cod kala dhegaysanin nafsadaada baro baro qofkaa tahay baro qiimahaaga baro adigu waxa aad rabtid inaad noqotid baro meel fadhiiso war anigu maxaan iska aaminsanahay qof nooceeyaan iska aaminsanahay xalli ahaan aniga magacaygu waa xalliye waxaan aaminsanahay nin soomaaliya oo hadda nool iyo intii noolayd oo dhan in aan ahay ninka ugu saamaynta badan waxba kama beddelaysid ma aaminsanid thats your problem magacaygu waa xalliye waxaan ahay ninka ugu saamaynta badan soomaalida casriga hadda joogta meel baan ku qortay Wa- ama jeclow ama ha jeclaanin ama igu raac ama ha igu raacin laakiin anigu saasaan noloshayda ka aaminsanahay anigu waxaan noloshayda ka aaminsanahay hadday ahaan lahayd hanti hadday ahaan lahayd aqoon hadday ahaan lahayd maskax wax kasta inaan u qalmo waxa ugu tayada fiican no brother G- celis ma qaadanayo no brother wax daalan ma qaadanayo no brother ma qaadanayo disrespect iyo xushmadarro in laygu sameeyo ma qaadanayo waayo ma aaminsani inaan qof ka ahay waxaan aaminsanahay inaan u qalmo nolosha meel sarraysa inaan u qalmo nolosha eh, wax weyn inaan u qalmo noloshan meesha ugu sarraysa u qalmashadaas ka sokowna iyo inaad u qalantid waa inaad shaqadii gelinaysid wakhti baan gelinayaa meesha aan soo taaganahay maanta codkayga inaad maqashid awow oo aad maanta bodhkastigan ku raaxaysatid ma ogid waxaan u soo maray yandhastaan markaan kuleeya waan u qalmaadan waxaan oo dhanna ma aha inaan meel intaan iska fadhiista lugaha iska kor saartay tv daartaan iska soo jaray waan u qalmaa wax kastoo eh, nolosha waa dhaagsan kadibna aan sii seexanaya no labaatan iyo afar saac waan shaqaynayaa awow ma joojinayo hawsha ma joojinayo maxaa la dhihi jiray eh, eh, eh, shaqada ma joojinayo inaan maalin kasta maalinka ka dambeeya aan noqdo qofkii shalay aan ahaa qof ka fiican adiga ujeedkaagu waa inuu noqdo sidee ku noqon karaa warniyahow ninkii shalay aan ahaa sidee ku noqon karaa nin ka bedelan sidee kalsoonidooda kor ugu qaadi karaa sidee dhaqaalaha ay soo gelaya kor ugu qaadi karaa sidee kor ugu qaadi karaa anigu waxaan iska aaminsanahay waayo qaarkiin waxaad haysataan waxa aad iska aaminsantihiin haddii aad a- a- boqol- saddex qof ay ku dhahday xayawaan baa tahay doqon oo xoolaa oo nolosha aan meel ka gaadhayn waxaasaad aaminsan tahay ha u ogolaanin dad kale inay kuu sheegaan awow qofka aad tahay khaladka ugu badan aan samayno waay waxaad u ogolaanaysaa qof kale inuu kuu sheego qofka aad tahay haw sidee sidee heerkaa ku gaadhay sidee ugu ogolaanaysaa qof kale inuu kuu sheego inaad fariid tahay inaad xayawaan tahay inaad daanyeer tahay inaad maxaa la dhihi no aqoonso bal horta marka qofkaa tahay aqoonso war waxaan calaamaday leeyihiin daanyeer baan kugu dhahay calaamadihiisoo dhan baan ku siinaya haddaad isku aragtay daanyeer baa tahay ee ka sokow taas doqon baa qof kugu dhahay wuxuu kugu dhahay eh, xayawaan baa tahay wuxuu kugu dhahay eh, a- adigu wax liitaa lagugu dhahay stubid baa taa lagugu dhahay okay sidaad u aaminaysaa adigu waxaad aaminaysaa hadalkaas marka aadan aqoonin qofka aad tahay baro qofka aad tahay haddaadan hadda aqoonin oo aad dhegaysanayso axsaan u samay nafsadaada baro qofka aad tahay waayo adduunyada maanta aynu joogno laba commenti haddii soomaalida loo soo qoro emotional bay noqonayaan alla soomaaliyey anigu qofkan ma yihi wallaahi waan idiin cadaynayaa hadda goor baa maxaa la dhihi jiray waxaa arkay video dhoocil internetka ku jirta waxaa lagu dhahay moogtahay naasodon jir baa tay moogta aabbaheed hooyadeed qabiilkoodoo dhan ba internetka soo fadhiisiisay si- si ay soomaali aysan is aqoonin oo qol ku dhex jira madow ay ugu caddeeyaan inay gabadhoodu soddon sano aysan ahayn mana ka guulaysanaysid waayo already ma istaqaanin aniga hadda hadda igu dhacdo xataa lixdan sana aad tahay no problem aan kuleeya siddeetan sana aad tahay no problem koos waan aqaanaa agekeyga saxda ah there is no way aad mugdi ii gelin karayso ama aad maxaa la dhihi jiray isku dayi karayso inaad i blackmail garayso oo maaragtay aad madaxa iga qabsato yaan madaxa lagaa qabsanin qof kale yuu kuu sheegin qofka aad tahay iska ilow dadku waxay aaminsan yihiin tan kale haddii aad malayso maalin maalmaha ka mida inay imaanayso oo aysan cidna kaa hadlaynin waxba lagaa sheegaynin lagu caynaynin war cidda kuugu dhow faamiligiinna walaalaha eedooyinka war waxay rabaan ha ahaada dadka kuugu dhowee ku yaqaana haddii aad u malaysa xataa inaysan dadkaas waxba kaa sheegaynin oo qof kasta uu ku dhahayo wallaahi waad fiican tahay waa ba- balaayaad tahay waa weynkaa tahay waxbaa kaa khaldan meel khaldan baad u socotaa maalinka lagaa soo hor jeesto maalinka qof kasta dhabarka kuu jeediyo maalinka qof kasta si khaldan kuu fahmo maalinka qof kasta wax aadan ahayn uu kaa aamino maalinkaas nolosha meel baad u socotaa ha u joojinin okay kootaan akhrinay oo buug ku qorneed waxay ahayd haddii aad rabto in aan waxba lagaa dhihin haddii aad rabto inaan criticism lagugu samaynin waxba yahay noqo waxba ha qabanin okay be nothing okay haddii aad rabto adiga inaan waxba lagu dhihin xataa maalinkaad nothing noqotidoo aad tacbaan tahay waxaa la leeyahay maxaa tacbaan la tahay haddaad cayishid waa lagaa hadlayaa jimkaaga aad adigu ka shaqay nafsadaada dadka hadalkooda ha dhegaysanin haddaad caato tahay waa lagaa hadlayaa haddaad caddahay waa lagaa hadlayaa haddaad lacag haysato waa lagaa hadlayaa haddaad faqiir tahay waa lagaa hadlayaa haddaad shaqaysid waa lagaa hadlayaa haddii aad maxaa la dhihi jiray ganacsi furatid waa lagaa hadlayaa so war kor iyo hoos way hadlayaan dadkani shaqadoodu waxay qabtaan waa hadal so aniga maxaa iga hor istaagaya inaan gaadho waxyaabaha aan noloshayda ka rabo waan gaarayaa adigu hadal adigu halkaas ii fadhi adigu halkaas ii fadhi halkaas ii fadhi adigu xalliye xalliye xalliye ku hay no problem laakiin anigu waxaan qabanayaa wixii anigu aan rabay okay ha ku shaqaynin cid kale bareesharkeeda ha ku shaqaynin maadaama ay hadlayaan een, waxaad u baahan tahay inaad isbedeshid no ah ah ah ah bara adigu hadal waa shaqadaada dadka luusarada ah ee noloshan ku khasaaray oo dhan wax kale ma qabtaan okay ma- maxaa la dhihi jiray oraah baa waxay ahayd kood baa waxay ahayd eh, dadka khasaaray waxay ka hadlaan dadka guulaystay dadka guulaystayna waxay xoogga saaraan inay sii guulaystaan iris war iris brother anigu ma dhihin you understand waa siday noloshu tahay haddaad guulaysanaysid guusha xoogga saar haddaad horumar rabtid inaad gaartid horumarka xoogga saar dadka daalan dadka tacbaanka ah dadka hooseeya dadka aan nolosha meel uga socon awow aday kaa hadlayaan that's okay that's waa qayb ka mida nolosha okay dadkan waxay rabaan waxay ka hadlaan qaarkood xataa sidaad u malayso kuma necba qaarkood waxay tahay un ka hadla uun maadaama ay boorin noqdeen oo ay se noloshooda wax kale oo ay ku qabtaan aysan haynin okay fahan awow in waxa aad iska aaminsan tahay adigu nin ahaan ay kuu muhiim tahay marka loo barbardhigo dadku waxay kaa aaminsan yihiin qof kasta isku maskax ma lihin isku caqli ma lihin isku aqoon ma lihin isku maxaa la dhihi jiray ma lihin een, eh, dhaqaale isku meel ma taagnin nolosha qof kasta nolosha qaab buu u arkaa haddii laakiin adigu sidaad isu aragto ay kaala weyn tahay wax kasta noloshan guul baad ka gaaraysaa anaa kuu ballan qaadaya awo okay laakiin haddii ay kula weyn tahay dadku waxay dhahayaan dadku mar kasta waxay kugu dhahayaan sidan samay Een, ah, sheekadii maxay ahayd ninkii dameerka aan wiilkii iyo aabihiis dameerka dameerka magaalada ku soo gelayay dadku markay arkaan dameerka ca- wiilkoo saaran dameerka ka deg aabbahaabaa kaa weyn aabbihii waa koraya canuga yar muxuu u lugaynayaa canuga dameerka saar dameerkii waa canugii saaraya haddana mid kalaa ka soo horbaxaya war waxani maxay tahay Ee, dameerka labadiinuba isla kora way isla korayaan kuwa kala arkaya "Ee, war maxay tahay dameerka waad dabar jabiseen labadiina mid ha ka dego ama ka wada dega dameerka lugaysiya dameerkii bay lugaysan aakhir ay gaareen in dameerkii iyagoo xambaarsan ay magaalada la galeen oo la dhahay xayawaanadan fiiriya daanyaradan daalan fiiriya ee maxaa la dhihi jiray qaban waayey een, you know, dameerkan isticmaali waaye transport ka dhigan waaye dadku mar kasta way hadleen haddii aad dadka dhegaysatana haddii aad dhegaysatid maxaa la dhihi jiray een, dadkan tacbaanka ah ee kugu hareeraysan een, ah, wa- waad xanuunsanaysaa waan kaa ballan qaadaya waad xanuunsanaysaa maskixiin baad u xanuunsanaysaa jir ahaan baad u xanuunsanaysaa maskaxdaa caabuq baa kugu dhacaya la dhaho maxaad iga aaminsan tahay okay dadkeennuna way u badan yihiin waxayna ku nool yihiin sheeko la dhaho dad qancis okay aniga waxyaabaha aanan samayn karin waxaa ka mid ah dad qanciska waayo nin waxaan dhahaa haddaan haddaan dad- dad- dad qancis samaynayo oo aan rabo inaan qof qanciyo nin anoo meelaha waxaad arki lahayd naagaha caabudayo oo dhahaya hablaha soomaaliyeed like listen realitigu waa siday taan u sheegaya ama jeclow ama aha necbow i don't care i don't care inaad necebtahay i don't care inaad jeceshahay informationkayga markaad maqashid waxaad ku samayso waa adiga iyo nafsadaada okay E, cidna cidna mas-uul kama tihid waxay kaa aaminsan yihiin inaad kontrooshid isweydii war waxaan waxaad kontrooli karta maya maya ma kontrooli karaysid qof ku nool maxaa la dhihi jiray een, eh, buuluxuubay wuxuu kaa aaminsan yahay qof ku nool een, eh, memphis tennessee wuxuu kaa aaminsan yahay ma kontrooli karaysid weliba dee eeragan maxaa la- aan ku jirno iyo xilligan aan ku jirno een, eh, ee casriga ah digitaalka ah, waa iska easy waa iska easy maxaa la dhihi jiray nin daalan ama naag daalan oo qol mugdiya ku dhex jiro qadka dariska isticmaalaya inay kuu soo qoraan eh, bullshit haddaad adigu gudaha ay kuu gasho haddaad adigu aaminto dadkaas waxay sheegayaan inaad tahay way kuu dhammaatay noloshana waad khasaartay waxaan ku soo gebagabaynayaa awow baro qofkaa tahay xaqiiji oo maxaa la dhihi jiray kor u qaad waxaad iska aaminsan tahay ama self worthkaaga ama qiimahaaga nafsadeed qiimahaaga naf ahaaneed baro qofkaa tahay fahan qofkan anigu la sheegayo bal horta waa inaan barto okay cadowga keliya aad leedahayna waa nafsadaada cadow kale ma lihid shaqada qabo shaqada qabo noloshaada kor u qaad maxaa la dhihi jiray iska ilow sheekadan dadka adigu waxaad rabto xoogga saar guusha saar xoogga iyaguna adigay kaa hadlayaan waa caadi cid kasta adduunyada laga hadla You understand? isagoon cadaysan buu wuxuu ka hadlayaa russia iyo ukraine De- waa- waa qayb ka mida nolosha waa okay You understand? laakiin eh, Russia shaqadeeday wadataa. So weligaa waa inaad fahansan tahay. War adigu hadal ama ha hadlin, laakiin anigu shaqadayda waan wadanayaa. Ma istaajinaysid. Ha ka yaabin. Ha ka yaabin. Maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, eh, inaad inaad wax was- wax bedeli karaysid, you know. Mar kastana waxaan dhahaa eh, dhowr buugna aan ka akhriyay. Haddii aad nafsadaada mastarkeeda noqotid oo nafsadaada adigu aad gacanta ku haysid, dadka kale adaa gacanta ku haya. Dadku adiga gacanta kuguma hayaan, okay? Waa faanta rajaynaya. waa safar awow aamin maxaa la dhihi jiray broseska kor isu qaad maalinba maalinka ka dambaysa noloshaada fiiri meesha ay u socoto wax badan inaad ka faa'iidaan rajaynaya xalqadda laba xaniilayaasha waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo in hawada ay soo galeen dharka fikradaha xaliya podcast gaar ahaan maxaa la dhihi jiray eh, merchandise-ka volume one-kii dil daanyeerka okay dil daanyeerka merchandise hawadu soo galay fadlan ku dhufo linkiga podcastiga description ka saaran si aad u dalbatid haddii aad afrika joogtid ma dalban karaysid laakiin haddii aad joogtid australia eh, canada maxaa la dhihi jiray maraykanka een, eh, yurub u k iyo qaaradahan maxaa la dhihi jiray u dhow yurub sida turkiga oo kale ama waddamadan u dhow een, eh, yurub sida turkiga oo kale iyo waddamadan kale ku hararaysan haddaad joogtid waa dalban kartaa waana laguu keenaya reer afrika idinkaa ushiina waan ka shaqaynaya haddii ilaahay ka dhigo qorshahaas waxaa waaye waan maaragtay diyaarinayaa dil daanyeerka volume one limited edition waaye merchandise-ka available waaye linkiga ku dhufo si aad u dalbatid okay dalba braada deliveryga waa lagu keenayaa shippingka waxoo dhan informationka waxaad ka arkaysaa linkiga saaran descriptionka okay waxaan kuu rajeynayaa xalqadan inaad wax badan ka faa'iiday taageeradaada muuji heliyaho intaba Een, sidoo kale wixii aad awoodda barnaamijka ugu deeqsi barnaamijkan usii socdo podcastigana usii socoto taasna waxay iga caawinaysaa inaan content badan sii sameeyo oo aan maxaa la dhihi jiray shaqadan sii wado mar kasta waxaan diyaar u ahay noloshaada wax wax ka bedelaya inaan maaragtay kuu soo gudbiyo nin ahaan si maalinba maalinka ka dambaysa aad u bedeshid fikirka adigu aad iska aaminsan tahay iyo kor isu qaadidaada dhinac kasta oo nolosha ah waad ku mahadsan tahay dhegaysigaaga awow maalinkaagu awow ha kuu fiicnaado jawigaagu ha kuu sii deganaado xaaladdu hadday kaa wareersan tahayna waxaan rajaynayaa inaad shaqadeedii qabanaysid xaaladdaas sidaad u toosin lahayd okay gacmaha ha iskor saaranin markay xaaladdu kaa wareerto gacmaha ha iskor saaranin waxaad dhahdaa sidee xaaladayda hadda tan aan ku jiro uga bedeli karaya xalkuna markaasu imaanaya guul iyo gobonnimaan kuu rajaynayaa intaas waxaan kusoo gebagabaynayaa xalqaddii toddobaadkan intaynu ku kulmayna oo xalqad tan lamida waa xaliyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo